gudoomiyaha guddiga tibek cabdirasaaq axmed siciid oo xalay la hadlay warbaahinta wax yar kadib markii ay soo dhammaatay codayntii dadweynaha ayaa sheegay in codaynta ay ku soo dhammaatay si nabadgelyoa lixdii makhribnimo si nabadgelyo ah iyadoo aan wax amni darraa dhicin wax dhibaataa dhicin ayay soo xirmatay guud ahaan sida uu qabo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland goob walba oo lixdii makhribnimo ay taagnaayeen dad saf ku jira safka ayaa gadaal laga xiray ama hadday iskuul ahayd barxadda iskuulka ayaa lagu soo xirayey albaabka horena waa loo xiray boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna dadkii markaa taagnaa ama boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa la dhammeeyey tusaale gobollada sanaag highland gardafu karkaar gebi ahaantoodba waa dhammaadeen ee dadkii codaynayey tirintii baana socota magaalooyinka waaweyn meelo ka mid ah sida gaalkacyo kale hal seeja boosaasoo kale dhowr seeja galdogob ayaa dadka gudaha lagu soo xereeyey guddiga tibek ayaa uga mahad celiyey dadweynaha ilaa soddon degmo gaarayay ay dhiibtay codadkooda xilli adag dadkana ay ku cusub tahay nidaamka doorashada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo una hambaliyeeyo guud ahaan shacabweynaha puntland ee ka qayb galay doorashadaas ee sida wanaagsan noola shaqeeyey ee qorraxda istaagay ee codkooda maanta dhiibtay ee howlwadannada aan dhibin runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo shacabka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo howlwadannada guddiga doorashooyinka heer kastoo ay yihiin oo runtii madaalayaal ah xalay aan seexan qof walba siduu goobta u tegi lahaa qaarkood ay dhex marayeen rooba mihigaana qaarkood ay taagnaayeen roobka laba iyo tobankii maantana qorax taagnaa caawana ilaa ay gutaan waajibaadkooda aanay u qorshaysnayn inay seexdaan runtii aad iyo aad baanu rabaa inaan ugu mahad celiyo sharaf weyn bay noo tahay sharaf weyn bay si gaara igu tahay inaan hogaaminno hay-adda intaa la eg oo kumanaan qof oo gobolladoo dhan kala jooga oo maaragtay oberethonka intaa la ego cusuba inay haddana wax walba sidii loo qorsheeyay ku dhacaan sharaf bay noo tahay aad